maxamed nuur cagajoof dabaasho afhayeenka ciidamada gobolka hiiraan oo waraysi gaara siinaya raadiyo muqdisho ayaa faahfaahina ka bixiyey howlgallo maleeshiyaadka al-shabaab rag looga laayay islamarkaana looga furtay saanad militari waxayna howlgalladaa ka qabsoomeen sida afhayeenku sheegay wadooyinka marinka u ah ee isku xira degmooyinka beledweyne maxaas iyo matabaan runtii dagaalku horta mid ugu horeeyay ee dhanka bulacla xaggiisa maxaas buleedkeeda ay ka dhacay kaas oo meydkooda afar iyo toban ruux iyo ka badan la keenay degmada maxaaseed ilaa soddon iyo dhowrna oo meydkooda uu gaadhay khasaarahaas halkaas iyuu ahay kan hadda ugu dambeeyay ee ka bilowday nawaaxiga maxaas iyo degmada beledweyne u dhexeeyana runtii waxaa igana halkaas khasaaraha ku gaara wuxuu ahay in la dilay toddoba qofood oo toddoba askariyo ayaga ah baabuurna waa looga qabsaday waxaa kaloo lagala wareegay meel talis u heday zaanad ay u tayla markaa sida waxaan tolayaasha ay iskula hadlaan iyo jaajarbaab kuwan soolarka ah ee waxa ku jaajaraysaan iyo daawada ay dadka dhaawaca ay ku sameeyaan ay ku daaweeyaan iyo sida raashiinka oo kaleeto waxyaalo badan oo mataqaanaan halka aan kusoo koobi karna hadda zaanad ah iyo baabuur gaadiid ah oo laga qabsaday intaas ayaa looga qabsaday halkaas waxa waaye degmada maxaaseed iyo degmada matabaan iyo degmada beledweyne inta kala barto oo nawaaxigan hees iyo tuulada la yidhaahdo ilaa iyo caligeney deegaankaas intii udhexayso waayo tuulooyinkaas ayaa looga qabsaday hubka iyo gaadiidka iyo saanadaas mataqaanaa ciidanka ah waxaa bilooyinkii ugu dambeeyey deegaanada gobolka hiiraan ka jiray xiisad lagula dagaalamayo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo dadka xoolo dhaqatada ah dhac iyo boob ku hayay xoolahooda